dhinac kalena xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee la dhaariyey toddobaadkii hore ayaa xusuulduub ugu jira sidii ay u dooran lahaayeen guddoonka baarlamaanka kadibna madaxweyne loo dooran lahaa magaalada muqdisho waxaa ka socda isdiiwaangelinta xubnaha musharaxiinta u tartamaya hogaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya weli wakhti looma cayimin doorashada madaxweynaha laakiin tan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhacaysa toddobylabaatanka bishan abril halka doorashada gudoomiyaha aqalka sarena la qorsheeyey inay dhacdo lixylabaatanka bishan waxaana beri waxaa ku eg maalmihii loo qabtay musharaxiinta guddoonka baarlamaanka in ay isku soo diiwaangeliyaan wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay guddiyada labada aqal ayaa weli wada diiwaangelinta iyo shahaadasiinta xubnaha doonaya in ay u tartamaan hogaanka labada aqal iyo ku-xigeenadooda guddiyada qabanqaabada doorashada guddoonka labada aqal ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo ee guddoonka baarlamaanka soomaaliya musharaxiinta isu soo taagay qabashada xilka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa oo isu soo sharaxeen mas-uuliyiin horey hogaanka usoo qabtay iyo kuwo ka cusub saaxadda siyaasadda waxaa sidoo kale shahaadada musharaxnimo ee xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka qaatay mas-uuliyiin kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan saddex dumar ah oo laba ka mid ah ay isu soo sharaxeen xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka iyo mid isu soo taagtay jagada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka warbixiyey shaqada diiwaangelinta iyo ilaa iyo hadda tirada musharaxiinta isdiiwaangeliyey maanta waa maalinta saddexaad oo diiwaangelinta ilaa iyo hadda waxaan diiwaangelinay shan iyo labaatan murashax oo u tartamayo gudoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad waxaan rajaynaynaa birshita oo jimco ah inkastoon gelinka dambe aan shaqayn doonno inaan soo gabagabayno maalinta sabdiga ahna ay noqoto hadal jeedintii murashaxiinta waxaan rabnaa doorasho hufan ka fog musuq maasuq waxaa jira waa og tahay guddiga la dagaalanka musuq maasuqa waxaan rabnaa inaysan meeshaan golaha uusan noqon golo lacago lagu bixiyo iyo musuq maasuq ay ka dhex bilaabato marka doorasho hufan qofka murashaxa ah uu ku qanciyo qofka dooranayo sababta loo dooranayo ayaan rabnaa inay meeshaan ka dhacdo hadal jeedin iyo fursado ay xildhibaanada kale kula hadlaanna waa leeyihin laakiin doorashooyinkii hore u dhici jiray oo lacagaha la bixin jiray oo musuqa uu aad u badnaa waxay arrintaas ay wiiqaysaa oo ay dhibaato ku tahay dowladnimada marka waxaan rabnaa geedi socodka dowladnimada in la adkeeyo la xoojiyo doorashadanna waxay aasaas u tahay arrinkaas geedi socodka lagu dhisayo dowladda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maalinta birita ahna aan soo gabagabayno diiwaangelinta labada maalmood oo ku xigtan ay noqdaan labadii maalmood oo hadal jeedinta waxaanan ka codsanaynaa murashaxiinta iyo xildhibaanada intaba u codaynayo codayn doono dabcan in yacni doorashadaas ay noqoto doorasho hufan laga fogaado wax walba oo caqabad ku ah dowladnimada baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha oo laga dhigay afartan kun oo doolar halkaa sanadkii labada kun lix iyo tobankii ay ka ahayd soddon kun waxaa sidoo kale la kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenada oo laga dhigay labaatan kun oo doolar halka markii hore ay ka ahayd shan iyo toban kun isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan xilka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa ayaa ku eg laba iyo labaatanka bishan oo ku beegan maalinta jimcaha ee beri waxaana doorashada guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen ee golaha shacabka lagu wadaa in ay dhacdo toddoba iyo labaatanka bishan abriil halka tan aqalka sarena la qorsheeyey in ay dhacdo lix iyo labaatanka bisha saynab abukar v o a muqdisho